wasiirka wasaaradda arrimaha gargaarka dowladda koonfur galbeed soomaaliya ayaa shirgudoomiyey kulanka hay-ado gargaarka iyo wasaaradda oo diiradda laga saaray arrimo bini-aadannimada ee ku jira deegaanada koonfur galbeed iyo sidii loo xoojii lahay walkuqobadowka arrimo bini-aadannimada wasiirkii asaasaata oo hay-ado la wadaagay safarshay shaqeeyo iskaroogi magaalada nairobi kulamada shal duuna isla qaadi qaar kumida safiirada ee lunku dowhay arrimo bini-aadannimada iyo walkuqobadowka isbedelka cimilada iyo roobabka dareera kulanka kadib iyoba wasiirka wasaaradda gargaarka koonfur galbeed mudane cabdinaasir cabdi caruush iyo warbaahinta faahfaahin ku siiya kulanka muhiimadiisa waxaa ilaahay mahadiisa inuu noo qabsoomay kulankii hay-adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo wasaaradda arrimaha gargaarka kulankaasoo hay-adaha iyo wasaaradda isku wareysanayeen xaaladda bini-aadamnimada stateka waxaan igu mahad celinayaa kulankaas waxaa goobjoog ka ahay wasaaraddeena caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shirka markuu bilowday waxaa warbixin bixisay wasaaradda gargaarka ka hadasha xaaladda degmooyinka iyo xogihii u dambeeyey oo degmooyinka aan ka helnay kadib waxaa warbixin guud oo adeegyada socda iyo meelaha gaabiska uu ka jira soo jeedisa hay-adda u n k ee layihahdo u n ocha oo dhinaca coordinationka nagala shaqeysa kulankaas waxyaalaha update-ka ocha iyo wasaaradda soo soo jeediyeen waxaa ka mid ahay assessment ama xog aruurin lagu sameeyey degmada waajid gaar ahaan dadkii kasoo barakacay dagaalada ka dhaca degmada luuq iyo wii waxyaalaha loo qabtay iyo waxa u qorsheysan waxaan aad ugu mahad celinaa dhowr hay-adood oo ka shaqeeya arrimaha samafalka oo kale hay-adda mardo hay-adda actad hay-adda gareedo hay-adda d r c n r c state children ay bilaabeen inay lacag yar oo kaash ah inay qoysaskaas siiyaan qaarna ay bilaabeen inay diiwaan geliyaan waa u mahad celinaynaa gurmadkaasi hor dadkaas hadda u bilaabanayo oo dhibaato aada u weyn ka soo gaartay oo guryaheeda laga soo barakiciyey nasiib darro qodobada kale oo shirka lagu soo bandhiga waxaa ka mid ahaa qeybta u qaabilsan hay-adda un-ka kalastarka qeybta cuntada food security u qaabilsan oo warbixin ka soo jeediyey adeegyada dhinaca gargaarka ha noqoto dhinaca cuntada lacagaha dadka la siiyo oo aada u tabarta daran meeshay marayaan kulanka waya qeybka a kulamo wasaaradda gargaarka koonfur galbeed soomaaliya ee qobadaas hay-ado kula shaqeeya oo arrimo gargaarka iyo wasaarado qaar ee ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed